kadib tobannaan sano oy ku nooleed qurbaha ayay go'aansatay eebba ha u naxariistay amuun cabdulaahi maxamed inay dib ugu laabato dalka iyada oo ka dhisatay halkaasi guri sidoo kaleetana ka yegleeshay beer ay falanaysay oo mashaariic fara badan ay ka dan lahayd hamigeeda ayaa ahaa sida dadka u dhowdhow ay ii sheegeen inay ka hirgeliso soomaaliya mashaariic ay ugu weyn tahay beertaasi dadka sida dhow u yaqaanay sannadaha badan waxaa ka mida weriye axmed idaawaqaca oo b b c-da horey ula soo shaqeeyey haatana degan gobolka utah ee dalkan maraykanka amuun cabdulaahi ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto gacanka xaqtaran ayaa dishay muddaba waxay ka shaqaynaysay radio sweden qaybta afka soomaaliga halkaas oo ilaa iyo maamulo ka gaartay oo weriye ka ahayd dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo mehnada saxaafadda ay ku tababartay sidoo kaleeto afka swedishka muddo maadaama sweden ay deganeed oo afka swedishka si fiican ugu hadlaysay waxay ahayd turjumaan waxbarashada ilaa iyo heer jaamacadeed ayay ka gaartay waxaa igu maqaalaa inay xataa mar macalin jaamacad ay ka ahayd inkastoonan hubin kadibna waxay go'aansatay inay wadankii dib ugu laabato oo soomaaliya ay tagto halkaas anigu intaan hubo guri ayay ka iibsatay kadibna afgooyay u wareegtay beero ayay ka samaysatay maaragtay ceelal ayaa halkaa ka qoday dad ayaa halkaa ka shaqaynayay la shaqaalaysiiyey oo maaragtay mushaar loo qoray ilmo masaakiina ayada dhimashadeeda ka sokow dad kale ayay gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowlado la rabay inay sameeyaan ayaa halkaa ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqaynayay nasiib darro markii ay go'aansatay caqligeeda iyo fikraddeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaqdarra ah halkaa ugu dilay isla beertii ayayna ku dhimatay intii ay joogtay sweden waxaa amuun cabdulaahi maxamed ay ka howlgashay rediyoga sweden qaybtiisa afka soomaaliga halkaasi oo xataa ay gaartay heerka agaasimaha raadiyogaasi qaybtiisa afka soomaaliga waxaa kaleetoo muddo ay ka soo ahayd isla raadiyahaasi weriye dadka qaarkood ayaa waxa ay ku sifeeyeen amuun inay ahayd gabar dadaal badan oo karti badan ugu yaraana laba jeer hay-ado caalamiga ay ku abaalmariyeen mihnadeeda saxaafadda ee muddada dheer ay kasoo shaqaynaysay suxufiyadda ikraan cali kaar oo ah gabar weriye ah kuna sugan magaalada gothenburg ee dalkaasi sweden ayna soo wada shaqeeyeen amuun cabdulaahi ayaan weydiiyey wixii ay ka taqaanay amuun bal inay noo sharaxdo amuun waxaan isbaranay markii la furay raadiyaha sweden wax yar kadib idaacadda afka soomaaliga qaybteeda waxaa la furay sanadkii laba kun iyo labadii laakiin wax yar uun dabadeed baan isbaranay markaa kadibna waxaan ahaa weriye gobolka anigu aan ku suganahay ee gothenburg oga soo warama amuun markaas ayaanu isbaranay amuun inkastoona idaacadda radio sweden aan isku baranay qaybteeda afka soomaaliga iyadoo tafafri ka ahayd gabadhii ugu horeysayna ay ahayd oo meeshaas ka howlgasha laakiin amuun waxaa ka horeeyey oo ay ahayd daadiye barnaamij oo local t v ah oo markaa isaguna xaruntiisii ay ahayd stockholm caasimada sweden dabcan iyada ayaan ahayd qofkii ugu horeeyey oo barnaamij ku baxa afka soomaaliya muuqbaahiye ah oo local t v oo laga daawada magaalada qoftii aasaastay oo samaysay ayay ahayd inkastoo ay ahayd amuun cabdulaahi gabar weriye ah oo ku muteysatay in lagu abaalmariyo mihnadeeda saxaafadda warbaahinta gudaha waddankaasi sweden ayaa si weyn haddaba u hadalhaysay labadii cishee lasoo dhaafay geerideeda waxaana dowladda sweden gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduba ay si weyn u daba joogeen inay ogaadaan dilka amuun cabdulaahi cidda ka dambeysay sida uu u dhacay iyo in lasoo helo ciddii ka dambeysay hase yeeshee deegaanka dilkeeda uu ka dhacay oo ah tuulo hoos tagta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa gacanta ku haya al-shabaab dadkii dilkeeda geystay ayaanan ilaa iyo haatan la aqoonsanin sida wararku ay sheegayaan waxaana la sheegay inay ahaayeen laba nin oo ku hubaysnaa qoryaha ee k ka su-aal weydiiyey in ay tahay ayadu qofka magacaasi iska leh markay u xaqiijisana ay xabado ku tiriyeen sida la sheegay axmed idaawaqaco ayaan mar kale weydiiyey bal inuu ii sharaxo qofka ku sifeen lahaa amuun cabdulaahi maxamed inay ahayd noloshayda oo dhan waan aqiinay ilaa iyo markii aan aqliyaystay ilaa iyo maantay oo ay dhimatay oo gacan ka xaqdaran ay dishay waan aqiinay amuun cabdullaahi maxamed aad iyo aad ayaan u aqiinay asxaab ayaan ahayn dad isku xiran ayaan ahayn qof aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd runtii intii aan garaadsaday waan aqiinay gabadhaas marka dabeecadaheeda maxaad nooga sheegi kartaa qof noocee ayay ahayd dalkana sidee dib ugu noqotay waxay ahayd qof farxad badan qosol badan aadaan arkin iyadoo xanaaqsan waxay ahayd qof jecel inay waalid kuu noqoto oo markay ku aragto kula talinaysa ku sheegaysa ku xagaysa jecel in ay dhalinyarada gacan qabato maaragtay hiil iyo hooba markay dibadaha ka imaanaysa hadiyad ku keenaysa markay ku aragto kuu dhola caddaynaysa shaqada aad hayso kugu dhiirigelinaysa ayay runtii ahayd qof aad u farxad badan oo farxaaniya oo dabeecad wanaagsan ayay ahayd runtii ikraac cali kaar ayaa waxa aan weydiiyey sidoo kaleeto wixii ay dareentay markii ay maqashay geerida amuun cabdulaahi runtii zahray haddaan kaaga sheekeeyo maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii ina soo dhaaftay ilaa caawadatan aan kula hadlayo way hor taagan tahay muuqaalkeedii stuudiyihii markaan geli jirnay su-aalahay weydiin jirtay hortayda xafiiska iyo agtayda ay fadhiisay wax walba oo ay samayso oo dhan baa hortayda yaal ilaa hadda maskaxdeedii way aamina kara la-dahay amuun baa efka ka tagtay geeriduna dee waa xaq oo qof walba waa ay dhimanaysaa laakiin waxay ugu noqotay wax aan aqbali kari waaye marxuumadda ayaa ka geeriyootay wiil da-yar oo ka yar toban sano jir iyo seegeeda waxaana xusid mudan in muddooyinkan dambe ay ka howlgelaynin warbaahinta balse ay u xiibsibatay xagga ganacsiga iyo dadaalada kaleeto ee dalka ay dib ugu soo laabatay horumarintiisa ah ka hor masiibada dilkeeda oo ka dhexdhacday beerteeda ku taalla afgooye agteeda dilka amuun cabdulaahi waxaa si weyn uga naxay bulshada soomaalida ee qurba joogta ah oo baraha bulshada fariimaha iyo tacsideeda isku wadaaranaya kuwaasoo qalbiga si weyn intooda badan ugu haya inay mar uun ku laabtaan dalka kana fakaraya inay maalgashtaan hase yeeshee falalka noocan oo kaleeto ay ku yihiin niyad jab aad u weyn